ka shaqaynta geerashyada gaadiidka ma aha shaqo fudud oo looga bartay haweenka soomaaliyeed balse magaalada jigjiga ee xarunta dowla deegaanka soomaalida ethoobiya waxaa aad loo hadal hayaa gabadh dhallinyaro ah oo ka howlgasha mid ka mid a geerashyada ku yaala magaalada kuna shaqaysata xirfadda makaaniga wariyaha v o a uga soo warama jigjiga maxamed cabdiraxmaan gaata ayaa warbixintan ka soo diray halkaasi
ma aha kuwo sahlan shaqooyinka goobtan geerashka ka socda dhammaan xirfadlayaasha ka shaqeeya goobtani waxa ay ku mashquulsan yihiin cilad bixinta gaadiidka ee sida furfurista iyo garaacista biraha waxa ayna indhahaygu qabanayaan qaar ka mid ah farsamayaqaanada oo ku hoos jira gawaarida hoostooda balse xaalku ma dhib yara marka qofka geerashka ka shaqaynayaa ay tahay gabadh dhallinyaro ah asma cabdi cali waxa ay ka shaqaysaa mid ka mid a geerashada gaadiidka ee ku yaala magaalada jigjiga v o a ayay uga warantay sababta ku dhalisay in ay shaqadan ka shaqayso
dadku waxay odhan jireen markaa maxaad ka wadaa diroolka cirka iyo ka dhulka markaa waxaan ka waday diroolka cirka baylod inaan noqdo markaa way saamixi weyday markaa inuu waktiga lamaan diiday maadaama dirool baylood gaari kareen markaa diroolkii dhulkaa noqday makaani iyo dirool baan ahay markaa hadafkeygu wuxuu ahaa marka hore inaan fuul makaani noqdo marka alxamdulilah fuul makaanigii ayay sirta gashay markaa makaani baan makaani sanad hadda waan buuxiyey waxaanay makaani waxaan ku shaqeeya xirfadda makaaniga halka waxaan haystaa shahaado automotive kitchen service iminkana waxay noqotay shaqadeedii marka hadda waa aroornimo waxaanu ku jirnaa shaqadii geerishka gaarigan gacanta ku haya imika waa ambulaas laga leeyahy degmada daratoole kaasi oo ah mulu service waa service cusub intaa intaa hore waan soo dhameeyey excelka hore excelkii dambe aan ku jiraa imika kaan weysadii baan bedelay bareegyadii shakallada ay dhiban marka shaqadeedu waxa weeyaan inaan serviceka bixiyo serviceka hoosaan bixiya marka maadaama ambulansku yahay adeeg degdega ee loo baahanya umasha u shaqeeya iyo serviiska bulshada markaa waanu dhaqsanina maadaama aanay ahayn shaqo looga bartay haweenka soomaaliyeed sidee ayay asma shakhsiyan u aragtaa inay ragga kala shaqayso howl noocan oo kale ah waa fikirka soomaalida soomaalida waa dhaqankeennaa diidayn inaynanta dibadda u baxdo yacni waa ceeb laakiin talaalka shisheeya waynala qabaan dumar makaani ka shaqeeya shaqadan waa shaqo adag oo weliba muuqaal ahaan aan qurux badnayn haddii ruux dibadda ku arka wuxuu ka horeemad waalantahay noloshan ilaahay muu kuu dambeeyey waxaad baratay maxaa dib kuu soo celiyey caafimaadkaa ugu qurux badan wax la barto waa qabow waa maryo cad oo nadiifa taas dadku way jecel yihiin laakiin anu ma jeceli haddaan jeclayn oo idhaa dadkaa jecelaan jeclaado ma sii wadi kara ka dhiganta marka ani maadaama hadafkeygu yahay inaan makaani noqdo oon baahida bulshada aan dhammaystiro waayo dumar gaariyaal wataa jira oon ragga u geli karin marka inaan buuxiyaan rabaa baahida dumarka insha allah marka hore wuu ila yaabanayen namadu shaqada markaan u yimaadaan soo garab istaago iga dirki jireen laakiin imika way ila qabsadeen bay ka dhigan tahay wax caqabada kale ma kulman laakiin raggeenna waxaan nahay imika qoys we are family baan leenahay marka maadaama qoysnahay imika xumaan buu ma arka ragga aniga dumarka imika waxaan kala xidhiir samayn karaa ragga waayo hadafkaygii waxa u batay dhanka ragga soo maoged marka anu raggaan la haystaa xagga dumarka isma dhex galnaba aad iyo aad boqolkiiba boqol waan ku qanacsanay waayo kumaba qanci kara dee hawlaan rabin markaa tani maadaama hadafkayga tahay waan ku qanacsanay boqolkiiba boqol inta badan waxaa dhacda in asma ay hadallo dhaleecayn ah oo ayna markaasi jeclaysan kala kulanto qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaasi oo ku eedeynaya shaqadeeda ay markaasi jeceshahay bini aadanka si fureen ugu sinayn buusinayn dad waxaad arkaysaa si wax waalan arko kale didayaba waxa inanta nolosha ka dhacday maynad waalid lahayn inantan ma guri lagu xidho cilaaj maa la geeyo la xidho guri lagu xidhaa waa ciyaala suuqada hablaha naga biineen hablaha soomaaliyeed day kugu dadeen habloo dhan baa naga xumaanaya dadna waxaa dhan waa waa nolol nagu soo korodhay way fiican tahay laakiin badi inta i dhaliishaa badan ee inta i dhiirigelisaa waya tahay markaa maadaama inta i dhaliishaa badan tahay aniga inta dhaliisha waxaan ku daraa inta i dhiirigelisaa oo hore ii wadaanba yacni haddii dada ku caayaad weydid waxay ka dhig madaxweynayaashan baa la caayay soo iyo waxa fiican marka waxaan arkay inay wax fiican tahay maadaama ay dhiirigelinayaan imika maadaama ay caayaan dhiirigelin baan arkaa iminkana waaba layla qabsadayba nin baa yidhi macalinkayga ah waxaa jiray sac intaa wejiga aan harag lahayn dad iyo dunyo bay ka didi jireen kadib waa lala qabsaday ka dhigan tahay marka adigana saasaa lagula qabsan doonaa buu yidhi marka waa layla qabsaday ka dhigan tahay marka dadka arkaan halganay un bay yidhahdeen halgan baa laga yaqaanaa geerashka dhankooda waxa aan halkaasi kula kulannay qaar ka mid ah wadayaasha gaadiidka oo markaasi loo hagaajinayay gaadiid waxa ayna sharaxayaan siday u arkaan asma magacay waa mawlida xaarun maxamed gaarigana xaarun meesha iga jira waa laga hagaajinayaa ha waxay hagaajinaysaa gabadhan gabadhan aniga haddaba hadda igu horeysa laakiin gabadh xirfadeeda aad u fiican tahay waxyaala badan bay kaga shaqayn kartaa gaariga runta waxa ayna ka shaqayn karin jiraan laakiin waxyaala badan oo gaadhigu leeyahay bay kaga shaqayn kartaa waa gabadh xirfadeeda aad u sarreysa hadda hobsaanta ii xidhaysaa iyo beegida shaqadaasee u wadaa markaa shaqada si fiican buu wadaa wayna ka adagtaa shaqada Een, xirf- runtii xirfadeedana aad bay u fiican tahay waxa u dursatana marka way ka soo baxaysaa isku soo wada duuduuboo arrinta asma ayaa noqonaysa mid ka mid ah sheekooyinka loogu hadalhaynta badan yahay magaalada jigjiga maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga